الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين فاحفظنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم aadaakani baabu bayaani taqliid ilkadiib beenta adkaynteeda baabkeedii weeye calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay lagu been abuurto bal beentii rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh laga sheegayay ee waxaanu o dhan loo nisbaynayey taas wixisii aadiyo aadu adkaayo kuba soo arooray ayuu sheegitaankiisigu u baab yahay wuxuu uhi musanifku raximah اllahu tacaala waxadaثana abubakr bn abi shaybata qala xadaثana gundarun can shucbata xa waxadaثana muxamed bn musanى wbn basaarin qaala xadaثana muxamed bn jacfarin xadaثana shucbatu muslim xadiidka inoo soo socda adigu bal weli maynaan dhammaynba sanadkiisi ee laba sanad ayuu ku soo naqliyey ka hore sheekiisu abubakr ibn abi saybon shalay yar ka soo yartaabanay oo kale dee imaam macruuf oon tacriiftaasoo usii baahnayna wuxuu ka warinayaa markaa gundar sanadka labaadna laba sheekh oo aimadii waaweyneyd iyaguna kaba mid ah bal raggan umuhaatu sitaale sheekhyadoodii koobnaa ayay ku wada kulmeen aan sagaalkaba ka badnayn ka mida labada dambe waa maxamed ibnu musane iyo maxamed ibnu bashaar isna maxamed baa la idhahna bashaare ayaa uu sanadka labaadna uu kaga soo noqliyo sheekhadiisa markaa qaala xadathana maxamed ibnu jacfar markii hore gundar ayaa inoogu sugnaa imikana maxamed ibnu jacfar waa nin keliya un oo marka abubakr ibnu abi shayba iyo maxamed ibnu musane iyoina bashaar babindaar waxay ka wada wariyeen xadiiska maxamed ibnu jacfar oo laqabkiisa ama naanaysiisu ay tahay gundar marka waa ninkan saa daraaddeed xadiiska sankiisu wuxuu ku kulmayaa un waa sheekha muslim sheekhiisa uun gundar iyo maxamed ibnu jacfar ee qolana laqabkii un bay sheegeen ninka horene magacii bay sheegeen ninka horena wuxuu sheegay laqabkiisii qaala xadahanaa shucbatu can mansuurin can ribciyi bni xiraasin annahu samica caliyan radia allahu canhu yakdubu qaala shucba kolley waa imaam aad iyo aad u khayro atbaacu saabiciintii ka mid ah hayid ahaanna walow dee looga yar horreeyo oo rag kasii horreeyeen laakiin xagga badsashada iyo ihtimaamka cid markaa tajriix iyo tacdiil la timaada ama kaba hadasha naqda rijaal ayaaba ugu horreeya waa xagga badinta iyo taas weeye ee dee kolley cid ka yar horrayso ka hadashay way jiraan shucbat ibnuxajaaj wuxuu ay ka mid yahay dadkii gaadhay rusbada amiiruulmu'miniin in lagu sifeeyo cilmiga xadiiska iyadoonay wilaayo ahayn amiiruulmu'miniin islxadiid markaa wuxuu ka warinayaa mansuur mansuurna waa ninkii markii dhow muqadimadan casharkii kan ka horreeyaba kuwa soo maray markuu muwaasanaynayo ruwaadda mansuur ibn muctamir markaas baan soo yar sheegnay inuu nin reer markaas waxa weeyaan dee kuufa a yahay ayaan sooba sheegnay oo waana nin imaam ahaa caabidna ahaa dee ninkaan muxadidkee xaafidkanaba ah aadna xifsi fiican uba lahaa bal xagga waxyaalaha kutubu taraajim kaba mida kolleyna waa umuuraha dee ruuxa haddii la idhaha taasuu dhashay iyo waktigaasuu dhintay iyo sidaas u ah garasho aad garato u mooye wax kale oo laga yaabo cibro ahaan aad u qaadato ama xaafidkuu noqdo cilmi darabkii ama cibaado la imaatinkeed intaa kuma sugna ee umuuraha taraajimta iyo taariikhda faa'iidadeeda weyne ay tahay kolle cibrada ma ay kuma sugantahay ama xaafis dalab cilmi u noqda ama xaafis markale xagga cibaado oo kale waa raggan a'immadee diintii noo soo naqliyey noo soo gudbiya axaadiistii rasuulka suluugoodii iyo camalkoodii ahayd tadbiiq axaadiisa u ahayd iyo khashadii ay rabbi kala cabsanayeen ee ay ka qaateen uun cilmiga ay geesna ka nasrinayeen geesna hagaaguba camal falayeen mansuur oo kale waxay sooba naqliyaan dee ninku ahaa cibaado badan aad markaa qiyaamuleyl badan habeenkii oo dhan isagoo salaad iyo cibaado u kici jiray ayuu intaa ooyi jiray hooyadii baa markay ka yaabtay taa kutubu taraajim bay ku sugantay tarjamadiisa oohintiisii badnayd bay waxay tiri mala ninkani dhagar buu galay oo kii unbuu ka muuroogeysanayo hooya waxay ku tiri ooyo ma naftaa dishay oo waxay tirayd oohintan badan dee taas oo kale dee sulaana og waxaa nafteyda kuba sameeyey waxaa kutubu taraajim sida sir aclaam nowala iyo taadiib ulasmaa waluqaadkiyo keyrkood ba ay soo naqliyaan tarjamadiisa in qodolo saar ahayd ilmo yaroo ay lahaayeen ama jaariyaha ka cabireen ama inan beel ayaa wuxuu ku yidhi waalidkii iyo abatii maa facalat ilustuwaanatu ama alkhatawatu alatii kaanat fi sabxi daari mansuur siirkii caqalkan mansuur korkiisa ku sugnaa muxuu falay xagu qabtay maba arkeen reesuu yidhi wuxuu aabihii ugu jawaabay daaka kaana mansuur waqad maas macnaa waa halkii uu cibaadada kula iman jiray u bixi jiru taagin wax taaganin buu habeenkii arki jiray oo dheer waa imaamkan oo taagan oo cibaado u taagan dee sir mansuur buu ahay oo uu dhintay bal haddaba waa mansuur ibnu muctamir wuxuu ka warinayaa xadiidka ribci ibnu xiraaso dadkii adugu kollay mucamariinta ahaa mukhadramiinta ahaa iyaguna cibaadada badnaa ahaa waxaa ninkan la yidhi weligii been ma sheegino waxaa iyadna kutubu taraajim kuma sugan xajaaj ibnu yuusuf markii uu tegey adigu intuu xijaaj kaba tegey uu tegey markaa ciraaq waktigaasna waxaa aada u xoog lahaa khawaarijtii oo muddo dagaalkoodu aada iyo aada u adkaado oo inta badan kollay wixii markaa ciraaq kaba sheeyiye bilaad badan haystay waktigaas intay rag badan soo jeriyeen baa muhalla binu abi sufra ayaa dagaalkooda waday markaa uu isagu tegey markaasaa wuxuu xajaajka kollay baari mahaa dhib badnaa ayaa nin kastoo lagu qoro inuu ciidanka u baxo hadhaba wuu jiri jiray waxaa lagu yidhi ribci labadiisii inanba waa cusaab oo may tegin isna waa lagu yaqaana inaanu been sheegino oo u yeedhay waxa sugan wuxuu ku yidhi labadaadii inan maxay sameeyeen oo wuxuu yidhi allahu lmustacaan humaa fi lbeyt waana arrintu taas bay ahayd waa kadib la-aanto sidqigiisii buu u saamaxay oanu taabanoo ilaahay kaga badbaadiye marka haddaba ribc ibnu xirash annahu samica caliyan radia allahu canhu yakdubu wuxuu maqlay cali oo khudbaynayo qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam laa takdibuu calaya aniga korkay ha ku been sheeganina oo waxaanan odhan dee ha odhanina rasuulki ilaahay baa sameeyey waxaanan samayn ha odhanina rasuulki ilaahay baa sameeyey saa ha odhanina fainnahu shaaniye man yakdib ruuxa been sheegta calaya korkay ee aniga igu been abuurtaa been waxa weeye waxaana adigu aan odhan ama aanan samayn iga soo naqliya yariji naara naarta ayuu geli oo kaasi wuxuu geli doonaa naarta taas buu yidhi bal axaadiista marun baan wada qaban doonaa haddaan misaanida in yar ku toogsano mooye waayo baab axaadiis isku yar mila ayaa soo yar noqnoqonoo saxaabo kala duwanina ay warinayaan waxadaanii zuhayr bnu xarbin qaala xadaanaa ismaaciilu yacni bnu culayata can cabdilcaziiz bni suhaybin can anas bni malikin anahu qaala adaan muqadimadna aqrinayno bal meelmeelgan koley sanadka waan ku yar toogsan doonaaye zaahir ibnu xarb sheekha muslim wuxuu ka mid yahay dadkii adigu waa nin caalim ahaa inankiisa axmed ibnu abi khaysama oo isaguna dee kitaab weyn oo taariikha lihin oo macruuf oo imaamina waa jira oo xaafid ibnu xaafid aha haddaba ragga muslim aad iyo aad wax uga wariyey ayuu kaba midiyo waxa yidhahaa ba kun xadiis in ka badan buu kaba wariyey hiyadiisu waa abu khaysama nin kaloo dabaqada ka horaysa oo zuhayr ibnu mucaawiye laydhaahna waa isku kunyo isku magacna weeyo abu khaysame laakiin xagga dabaqaday ku kala duwan yihiinoo midi ugu yaraa dee markuu ugu sokeeyo waa sheekhada muslim sheekhooda kana waa sheekhiisii axaadiisa inta badan kaba warinayey cibaara imaka halkan dhacday muslim ismaaciil yacni ibnu culayata ayuu yihi halkan yacni wuxuu ula yimi waxa ay tahay samaaciisii uu maqlay ee uu sheekhiisii ka maqlay zuhayr ayaa wuxuu aha xadaanaa ismaaciilu keliya marka dee ismaaciillo kalena way jiraan haddaba si uu masalan aanu sheekhiisiina uga soo naqlin waxaanu ku odhan oonu kaba maqlin sheekhan ismaaciilna uu dadkii kale kaba sooco ayuu cibaaradan la yimi yacni ibnu culayata waxaana kutubulmustalax ay ummadu inagu baraarujiyaan haddii dee bal masalan markaa asaaniidda lagaba hadlayo sheekhaaga haddaad adigu dee ka warinaysa wax adigaa maaha wax aad warinaysa adigaa sheekuu sifaynayo ka hadlayo soo doontaad odhanaysaa ama magaciisa sheeg ama abtirtiintiisa dhammee laakiin markay sheekha sheekhiisa gaadho eed sheekhaadii wax markaa sanadkii aad kaga soo naqlinayso dee wixii marka la eego xadiidka iyo sheekhan markaa magaciisa iyo umuurahan oo dhammi riwaayadii bay ku jiraan macnaa waxaad leeda sheekhaygii baan kaa ka maqlay saa daraaddeed wixii isagu sheegay mooye wax kale inaad ku darto malihid haddii kale waxay noqonaysaa been aad sheegto isagoo imika u maqlay xadaanaa ismaaciilu hadduu yidhaaho zuhayr baa wuxuu yihi xadaanaa ismaaciil ibnu culaya waxay noqonaysaa waxaanu isagii ka maqlin buu ka soo wariyey bal markaa taas waa la iska ilaalinaya laakiin maxaa dhacaysa kol magacii inay dad badan ay ku kulmaan una baahan tahay in laga sooco kayrkii markaasaa maxay yidhaahaan la kaalay wax dee riwaayadii ka soocaya oo ama yacni deh ama waan arki doonaa ma kitaabkay ku sugantahay isagoo halkaa yacni bedelkeeda huwa la geliyo kale oo huwa bnu culaya ninkani markaa riwaayada intaasi kuma jirta ina culayo wey ama anna oo kale la geliyo oo kale taas bay yidhaahaan oo dee kutubtan musalaxana taasi way ku sugan tahay walaa tazid fii nasabin aw wasfi marka man fawqa shuyuukhin canhumu maa lam yuban sii daartadiisa oo macnaha ha siyaadinin nasabka ama wasfiga cidda sheekyada ka sarraysa adoo xaggooda ka soo warinaya haddaan la caddayn binaxwi yacni aw bianna aw bihu yacni ama anna ama huwa oo kale ku caddaysa un mooye haddii kale riwaayay gelaysaa waxaan ka maqlin onay odhan baad u tiirinaysa ad odhanaysaa iyagaa yidhi markaa tan buu ula yimi aadna bukhaariyo muslim way ugu cinaayoodana kolkol baa sanad laba meelood umuurahani ay kaba galaan taas bay faa'iidada yacnidani maanta ay tahay ismaaciilna culaya waa hooyadii waana atbaacu taabiciintii ka mida imaamahaa caalim ahaa ismaaciil ibnu ibraahim baa la yidhaa ee culaya waa kuba shuhroobay oo aad baa loogu yaqaanay ee kal haddii ay shuhro tahay tacriifun looga jeedo ceebayn iyo tanqiiska aan looga jeedinna sida gundarkaas oo kale ayuunbay la mid tahay oo way bannaantay markay noqoto shaafici bay ka soo naqliyeen inuu odhan jiray ismaaciil baa noo warramay alladii yuqaalu lahu ibnu culaya si isaga isaga duwo kan lagu yidhaaho dee macnaa dadku ay u yaqaanaan ina curayo kale can cabdilcaziiz ibni saa'ibin can anas ibni maalikin annahu qaala wuxuu idhi anas ibnu maalik inahu saaniye layamnacunii waxa ii diidaya an uxadisakum inaan idiin waramo xadiisan xadiis aan idinku waramo xadiiskaasoo kafiiran badan ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay qaala wuxuu yidhi man tacamada ruuxa u bareera calaya aniga korkay kadiban been oo waxa weeyaan been ula yimaado camdi hadduu isagoo garatalaan amaanisi aan oo kaliya jahli taas wuu ka baxaya ee u bareero isagoo og waxani inuu been yahay waxaa la mida isagoo u malaynayana san shalay soo maray markaa u kastoo u bareero calaya korkay kadiban been falyatabawa ha yeesho maqcadahu makaan fadhigiisa min annaari waa adigu imaka halkan amar laakiin bimacna alkhabar weeyo ruuxaasi tabawa'a maqcadahu min annaari waa tabawa'a maqcadan wa makaanan wa manzilan min annaar wuxuu yeeshay oo uu kasbaday uu camalkiisa caynkaasee beentaas ah uu ku mutay meel uu ka dego iyo makaanba oo naartii ka mid ah ayuu mutay marka wuxuu leeyahay anas axaadiis badan inaan rasuulka ka soo naqliyo on kaba wariyo waxay iga hor soogaabaa waa xadiidkan war uu muftiriintii kaba mid ahaa ee wuxuu leeyahay waa tan baa iga mancinaysa iga horjoogsanaysa inaan aada usii badiyo bal axaadiis warina axaadiista way noo socotaa mar unbaan wadayar qaban doonaa biidn illahi tacaala وxadثna mحamed بn cubaydin اlqubariyu qala xadaثna abu cawaanata can abi xasiinin can abi صaalixin can abi hurayrata qaala anahu qaal muslim waxaa jirta bal in yar haddaan tana yar qabano horta muslim xadaثna iyo akhbarana wuxuu ka midiyey dadka kala farqiyo kala sooca say dee in badanoo culimadii mashaariqadu waktigoodii ay ahayd waxaanu suu ku kala sooca ay tahay haddii sheekha wixii carabkiisa laga maqlayna kuu isticmaala waa xadaanaa ma xadaanii iyadoo dee taasna xadaanaa iyo xadaanii say dee fiicnaystaan ay tahay hadduu keligii ahaana inuu xadaanii isticmaalo haddii dad ay la joogeenna xadaanaada uu isticmaalo haddii ay tahay wax sheekii lagu dul aqriyey ama isagu ku dul aqriyay ama kayrkiiba oo waxaa lagagani warinaya ay tahay alqiraa'atu calayhi markaasna isagu wuxuu yidhaahaa akhbaranaa ma akhbarani taas weeye bukhaari isagu ma kala sooco isagu kollay qiraa'o iyo matalan samaac iyo waxyaalahaasi waa isku mid keliya uun oo wax ay ku kala duwayn ma jirto labadaba waa iska isticmaali karaa say dee culimo kale iyagana madhabtoodu ahayd laakiin intooda badanna taasi waa kay ahayd imikana waa tan inta badan waxaan arkaynaa dee muslim isticmaalka horta dee meelahan aan aragnay isagoo dee meelo kalena akhbarana isticmaalo xadaana isticmaalkeeda in waxaana jirtaa oo markan dee anigan carabkaygana had iyo goor waan ku dhufanayaae xadahanaada labaad dabadeed ama xadahanaa muxamedun halkan xadaanaada kala horteed waxay yidhaahaan dee culimmadu waxaa meeshan ka maqan qaala qaala ka maqan weliba qaaladaas waxaa habboon barkoodna waxay ku tiriyaan khab aba sida dee musalax iyo nawiyo qolooyinkaasi ay qabaan khaba inay tahay in laga tago oo waa in la yidhaaho xadahanaa muxamed dee bal taa horeba qaala muslimaad qaala xadaana abu cawaana waayo wuxuu yidhi markaa muxamedkaasi xadaana abu cawaanata oo qaaladaasi wa qaala fi lisnaadi qulhaa nusqan markaa waa sidaarkeediisiiba oo markaa qaalada isnaadka dhexdeeda kuba sugan deh walow dee isaga agtiisa ay ahayd inay bannaan tahay haddii lagaba taga dhimaadna weyana iyagu ibnusalax iyo agtooda waa khaba in laga taga walow riwaayadu ay kuba ansaxayso laakiin aimada qaarkood baa iyagu waxay leeyihin lafdigan xadatanaa baa macnihiisu yahay xadatanaa qaala lana unbuu la mid yahay o kol hadduu qaala lanaa la mid yahay haddii laga tagana khaba maaha luq ahaanna way ku bannaan tahay waa suu suudina tadriibkiisa ku doorto isagoo imaam hore ibnu muraxa la yidhaaho walow ciraaqitaa uu ku diidanaa uu kaba soo naqliyo ilaahna xafnu xajar baasaa isaguna qabay oo markaa idhaa khadkiisii taa tahaydna waan arkay ama wixii kitaabadiisii taa ahaa bal marka hadkan qaala waa haboon weeye in la isnaadka qaala xadasanaada laga horreysiy oo isnaad hadday dee quri'a calayhi meeshaas ay xadiiska sanadkiisa ku sugan tahayna qaalo bedelkeeda qiila lahu baa la odhanaya marka wuxuu yihi xadasana abu caanka can abi xasini abi xasiin kunyadiisii weeye bukhaari iyo muslimna nin abi xasiin laydhaha magac xasiin laba laydhaha kanun baa ku sugan cid kale kuma sugna bukhaari iyo muslim wixii magacee suurada le ama kunyo ah xuseyn bay noqonaysaa tafsiir ninkan cusmaan waxaa la dhahaa cusmaan ibnu caasim ibnu xuseyn baa laydha xataa awogi waa xuseyn ee laakiin bukhaari iyo muslimba guud ahaan wax xasiin laydhaaho kan un baa jira oo mid kale maba jiro waana nin markaa isaguna waxa weeye isagu imaam ahaa siqana ahaa wansub wasax abaa xasiinin ay cusmaan abaa ciraaq alfiyadiisiiba oo macnaa ninkaa keli ahaantii markay bukhaari iyo muslim joogto kaasun fati inta kale bami oo kan naskaasaan ku ogaana xataa hadday kitaab dee kutubta kolkol baa iskaga badan tahay akhbaada madbacigii xarakada haddii isbedel ku yimaado xarakadan mooye wax kaloo jiraa ma jiraan can abi xasiinin can abi saalixin dakwaan can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam man kadaba ninka been sheegta calaya korkay mutacamidan xaaliya isagoo u badrheeraya u qastaya waxaa oonay dee niskaan iyo jahli dee loogu cudurdaaro taasi aanay kaba ahayn falyatabawa kaasi ha yeesho macnaa wuxuu yeeshay maqcadahu makaan fadhigiisii min annaari naar ayuu yeeshay oo u kaba samaysay halkaasoo meer wali axaadiisii baabku ay noo socotaa وxadaثna mحamed بn cabdاللahi bn نmayri qala xadaثna abi qala xadaثna سacيid bn cubayd qala xadaثna عaliي bn رabيcata qala ataytu اlmasjida xagga sanadka mxamed ibn cabdالlahi bn numayr isaguna ragga muslim aad iyo aad wuxuu uga wariyey ayuu ka mid yahy waana nin imaame isagu xaafidna ahaa aabihiina waa kanoo isaga cabdالlahi bn numayr buu wax ka warinaya laakiin waxaa dhacdo kitaabka kolley marka dhexdiisa ku arki doontaan dee intan gaadhayna maha hadii ala idhaayo in badan muslim isagoo yidhaha xadaana ibnu numayrin ama xadaana ibnu numayrin ina numayr baa ii warramay waxaanay tahay taasi dee cabdillah horta ina numayr waa cabdullahi ibnu numayr oo waa waalidka laakiin inankiisana iyabay tay awowgii un loo awowgii oo loo nisbeeyey isagana ibnu numayr baa la ydhaha marka waxaad ku kala garanaysaa un hadduu sheekha muslim yuhu ibnu numayr yidhaaho waa ninkan aan hayno maxamed ibnu cabdillahi ibnu numayr weeye haddii laakiin sheekha muslim aanu ahayn oo cidda ka dambaysa uu yahay ibnu numayrku waa cabdullahi ibnu numayr waa laba nin oo isku dhalay oo labadooduba aimadii dee waxa weya kaba mid aha walow dee ninka moxamed uu sii dee xagga xifdiga uu ka sii badan yahay aabihii haddaba meelaha dambe kitaabka ka mid ee ibnu numayr sheekhadiisa markuu tirinayo muslim uu ku jiro markuu asaaniidda soo naqlinayo ibnu numayr kuwa moxamed aabihiina waa ka magaca asalka ah leh ee laakiin waxaad ku kala soocaysaa un maxalku kolbay sinaadka ay kaba dhacaan qaala wuxu uhi haddaba caliy bnu rabiica alwaalidi ataytu waxaan imi almasjida masaajidkii baan imi masjidki sheegaya waa masjidkii kuufa walxaal almugiiratu mugiira amiirulkuufati kuufa amiirkeeda yahay oo mugiiratu bnu shucba waktigii mucaawiye ayaanu ahaa amiirka kuufa isagoo kuufa amiirkeeda ayaan masjidkii u weynaa magaalada kuufa ayaan imi qaala wuxuu yihi cali baa odhanaya faqaala almugiiratu mugiira wuxuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baan maqlay yaquulu xaaluu ku qowlayo ina kadiban been calaya korkayga lagu been sheegtaa laysa ma ahaanin ka kadibin calaa axadin sida been axad kale lagu been abuurto la mid maaha waayo rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waxaanu odhan ee loo nisbeeyo ee dadkii lagu dhex faafiyo ee waxay noqonaysaa shariico dadka ay ku dhaqmaan ay ku camal falaan oo ama sharci la dejinayo ayuu noqon hadduu hadalkan dambe dee rasuulka loo nisbeeye beenta aha sharcigii jiray uu wax ka bedelaya ama waxuu kusoo kordhinayana ama tagyiir shariica ayaa kadinkaa ka dhalan ama wadcu shariica shariico la dejinayo oo dadkii wax sharci looga yeelayo kuba camalfalaad ama wax dee sharci ahaa saxiixa oo beentan lagu bedelayo lagu doorinayo amaa beenta dad kale laga been sheegto dararkeeda iyo mafsadadeedu dee ruuxi un baaba ku koobnaano ama darar abkeedu waa koobnaanaya ama mafsadada ka dhalata laakiin mafsadadani waa mafsado caam ah aan waktina ku qaynayna inta diintu ay jirto oo dhan dee jiraysa haddaba markaa beenta aniga waxa weeyaan dee lay nisbeeye layga been sheegta lamid maaha ruux kale been laga sheegay faman kadaba saa kol haddii arrinku yahay oo kadibkaasi uu mafsadada weyn uu leeyahoo aanu la mid ahayn kadibkii dadka kale laga dee sheegayey faman kadaba calaya waxa been sheegtaa aniga korkay mutacamidan xaaliya isagoo u qastayaan falyatabawa ha yeesho maqcadahu ana maqcadkiisa min annaari naar ha kaba yeesho xadiidka iyada inoo soo socdaa waa riwaayo labaad oo xadiidkani leeyahay uun ee xadiis cusub ma aha welina axaadiistii muqadimadan ku jirnaayo axaadiista qaar waa soo celin doonaa ee waxaa la arkaa midna halkan mooye inaanu kitaabka ku soo celinayn kollayna muqadimadu ee waa hordhacii kitaabka oo xataa asaaniideeda iyo ruwaadda halkan uu keliya uu kagaba wariyo anu kitaabka dhexdiisa kagaba warin oo kale iyo lama sinna oo lamid maaha dee ruwaaddii kitaabka dhexdiisa weli maqsuudkii kitaabku waa dambeeya waa hordhac kitaabkiia iyo waxyaalo tamhiid isagii usiiaya tawbiyood bal markaa haddaba asaaniidda kolley dee waa waxun baan kala sheegi karnaayo oo waktigaan yar ilaashanaynaayo xadiidkan horta waa xadiis dee rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh dad aada u badani kaba wariyeen tawaaturay oo duruq aad iyo aada u badan leh asxaabta wariyey baabay dee dad aada u badan oo casharaadka gaadsiisan ay sheegaan maxaana culimmadu yidhaahaa ma tobantii sanada loogu bishaareeyeyba xadiidkan bal way wariyeen walow kollay bukhaariyo muslimka kaga sugan dee xadiidka imaka waxa weeyaan caliyan hayne iyo xadiidka isnaha xadiidku zubayr oo isaguna bukhaari kuba sugan iyo uu noqonayo laakiin aanu dee iyagu riwaayaadka tobanka intooda kale riwaayadooda ee xadiidkan wariyeen labada saxiix aanay kuba sugnayn welibana duruqda qaarkood badkood na duruqdoodu waa xoog badan tahay badhna duruqda lagaga wariyaa waa duruq aad u daciifabe laakiin tobankani tobankii iyo dee saxaabo badan oo kale xadiidkan kuba kulmay oo waa xadiid adigu bal mutawaatir ah koladii saxaabadii tiro intaa leeg ay kaba wariyeenna dadkii ka dambeeyeyna tirada aad iyo aad baabay usii badnaatay balada aimada qaarkoodna duruqdiisaabay kutub kuba khaas yeeleen ku gaar yeeleen imaam nawowina wuxuu halkan sababa naqlinayaa culimada qaarkoodna yidhahan ilaa laba boqoloo markaas saxaabi iyo ayaa xadiidkan wariyey waa imaka qaala bacduhum buu yihi kutubta qaarkoodna waxa dhacday iyagoo imaam nawowi isan u teeriya laakiin isaguba naaqilun bu ahaaye isaga ma aha inuu isagu yidhi kollayna taas intee mutlaqan kadib la yidhaha mooyaane xadiidkan keli ahaantii ma noqonayso bal markaa xadiidkani wuxuu inoo faa'iideynaya haddaba oo iyada xadiidkan inooguma sugan in horta dee rasuulkii ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxaanu odhan oo loo nisbeeyo ama aanu samayn oo loo nisbeeyaa ee in horta dembi aad iyo aada u weyn uu yahay xaadiista ku soo arortay baabkan iyo abwaabta lamid ee kutubta kale ana aimada qaarkood mee ruwaadda iyo asxaabta qaarkood xadiisyadoodu mudlaq bay ahaayeen sida imanka xadiidka cali waan aragnaayo laa takdibuu calaya camdi kuma qaydna asal ahaan beenayo aniga waxba haygu been abuuranina fainahu man yakdib calaya halkan mutacamidan ma taalo marka waxaa way noqon kartaa dee haddii aanana axaadiista kale lagu qaydin asal ahaanba ruuxii rasuulka been kaba sheega inuu wacid ka mudanayo laakiin axaadiistan kale sida xadiidkan imakaan hayno ee kale xadiidka anas iyo xadiidka isaguna mugiira ayaa waxa inooguma sugan qayd camdiga laguma qaydayo dee markaa taasna waxa weeyaan markay ismi noqoto iyo dembi noqoto ruuxu wixii khada iyo nisyaana u gooyey aan loona tiirin ahayn dee isaga taxarus la-aan iyo tasaahul aan loo tiirin ahayn dee qawaacidda shareecada sidan ku ognay ruuxaas dembi uga iman maayo ee horta dembigan xadiidkan cali wuxuu inoogu qaydnaanayaa axaadiista kale oo kadibka rasuulka ilaahay laga been markaa waxaanu odhan loo nisbeeyo iyaduu ruuxani og yahay waxaa la mida isagoo dami adag u malaynaya horta dembi aad iyo aad u weyn weeye waa dembi weyn markaasna culimada qaarkood horta imaamka shahirka abu moxamed aljuwayni imaamuulxaramayn aabihi isagu waxaabuu ku tegey walow culimada qaarkood kuwa kalena ay uga tiiriyaan hadduu ruuxu u badheedho waa shareeco aan tirin buu dadkii wax aan tirin buu sharci ugaba yeelayaaye ou saa u badheedho inuu ku gaaloobayo taasi kufri iyo gaalnimo ay tahay maaha beenintii rasuulka la beeninayo taas dee waa baab kale ee waa in been laga sheegto taas buu leeyahay waa gaalnimo laakiin culimada waxay inte isaga mooye bal qolooyin kale inta kale ay maga ay u nisbeeyaan imanka ma magacaabi karo maan yelin magacyadooda walow ibnu xajar iyo kuwa haytami iyo kuwo kale uu tiriyo islam waxa weeyaan in horta waa dembi aad iyo aad u weyn kabiirah oo faaxishada weyn ah taasi iyada waa mid markaa kale haddii dee dembi weyn ay tahay ruuxii aan ka tooba keenin waciidka u yaallaa waa kan axaadiista inoogu sugan oo ah inuu dee ruuxaasi kasbaday oo jazihiisna yahay maqcad naareed waxaan jazihiisa u leenahay kol haddii aan gaalnimo aan u gaadhsiisan oo dembi weynun uu yahay sida dunuubtii kale kabaa'irtii ayuu la mid noqonoo ruuxii isaga ku dhacaa ee bal aan ka tooba keenin horta jazihiisii loogu ballan qaaday ama lagu hadidayay kaa weeye laakiin dee wuxuu noqonayaa un sida xukumkii ahlal kabaa'ir buu yeelan oo haddii uu malkaa aan laga dhaaf inuu naar galo dee ma-aalkiisa dambe kol hadduu muwaxidnimo ku dhintay kollay naar inuu kaba soo baxa ayay noqono xukumkiisu waa xukmu ahlilkabaa'ir taasi iyadu waa mid waxay jirtay marka halkan masale nawowi halkan kama hadlayo waxa weeye ruux haddii la ogaaday inuu xadiis keliya oon tirin samaystay oo isagu wariyey horta faasiq buu taaku noqonayaa riwaayaadkiisna guud ahaanba waa la daadinayaa wax laga xujaysanayaa maba jirto taasi iyadu waa mido iskadaa taas maayo kuwii horena waa la daadinayaayo kol haddii ninkii kadib lagu arko wax laga aqbalayaa maba jirto laakiin hadduu toobad keeno oo toobadiisa ay fiicnaato horta dee toobadii albaabka toobadda waa u furan yaho idhahdaa kaba aqbalayaaye laakiin xaggii riwaaye ahaan riwaayadiisi ma la aqbalaya dib ma loo aqbalaya mise looma aqbalayo waxaa jirta imaam axmed iyo abubakr asayrati iyo abubakr alxumaydi cabdullahi bni zubayr iyo qolooyinkaasi waxay kuba tagaan dib dambayse inaanu ruuxani riwaayadiisii loo aqbalahayn oo taasi waxay ku noqonaysaa un wax isaga qadxi laazimo riwaayaadkiisa bal sida kale cadaaladiisii habo soo noqoto dib dambayse waxba looga aqbali maayo taasna iyaw ku tegeen waana kay intooda badani ay iyaw kuba tagaan laakiin nawowiba halkan oo kale iyaga kutubtiisa mustalaxa kollay qowlkaa isagu wuxuu leeyahay waa dunuubta kalun bay laba midko ruux hadduu toobad keeno toobadiisna ay fiicnaato riwaayaadkiisii oo dembigii uu kaba toob aduu toobad nasaxa toobad keeno riwaayaadkiisii dambe waa la aqbalayaa taas buu isagu kuba tagaa markaa kollay tadriibu raawi iyo dee markaa waxaan filayaa weliba kalaamka waa looga horreeyey suyuude ragal culamaa baa waxay nadiir masaladan la mida iyadoo uu ruuxu toobad keenay keeneen oo keenaya inaanu dunuubtiis mee towbad riwaayadiisi la aqbalin imaam nawisaha kuba tage oo waxay leeyihin ruuxii kaba soo qaado imanka muxdee dhowrsoonaa ee muslimkaa ee cafiska haddii la qadfo oo xumaan laguba qadfo zina lagu qadfo waatan qadafka ay kaba imanayso ee xaddii aan garanayno ee sideetankii uloodahaa in laguma dhufto ruuxaa qaadidka laakiin ruuxii haddii uu kuba dhaco dee faaxisadan marun uu kuba dhaco waxa way yidhaahaan kuba tegeen iyadoo jaanibkii axaadiista la ilaalinayo dee riwaay markii axaadiistii rasuulka ruuxaa dib dambaysa waxba loogama aqbali maayo balkaas waxaana bal matalan masaa'ilka iyadna halkan kuba tacalluqda kaba mida xadiidkii kol haddii uu mawduuc yahay sidaa dee shalay soo aragnay ninka iga wariyo wuxuu u malaynayo inaanu anigu dee aanun odhan beenaalayaashuu kaba mid yahay kol hadduu ku ogya mawduucnimo ama uu u malaynayo iyada markaa xaaraan baabay noqonaysaa sheegitaankii in la caddaynayo oo dadka loo sheegayo oo la leeyahay waxaasi waa mawduuco dadka looga digayo mooyaane xaaraan bay kuba noqonaysaa sheegitaankii bal waa umuuro imanka ku yar tacalluqsan xadiidka waxadathanii waxadathanii caliy bni xujrin isacdiyi waa si aan lahayn xadathana iyo xadathanii farqibaa u yar dhexeeya farqiga udhexeeyaana markuu keligii yahay isaga uu loola dee ninkan sheekhi isaguna xadiiska u sheegayeyna xadathanii buu odhan hadday dadla soogeenna xadathana marka xadathanii caliy bni xujrin isacdiyu qaala xadathana caliy bni musirin qaala akhbarana moxamed ibnu qaysin asadiyu عن علي بن الربيعة الأسدي عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحديث هراء مثل مضى مثله وحديث هراء من مكسوه مري أيب لمده لكن حاسرا ولم يذكر موشيق إن كذبا علي ليس ككذب على أحد وحديث هراء لكن مركي هراء علي بن الربيعة وحكى وريه حديث هراء سعيد بن عبيد xadiidkan labaadna ninka ka wariye waxa weeyaan moxamed ibnu qays alasadi labadana cali ibnu rabiicay kaba warinayaan cali ibnu rabiica mugiiro kaba warinaya markaa kii hore waxay nooguma sugnaa ina kadiban calaya laysa kakadibin cala axad iyo inta dambe xadiidka ama moxamed ibnu qays isaga riwaayadiisu jumladaa hore ee ina kadiban calaya laysa kakadibin cala axad ee caddaynaysa sababta uu dee waxa weeyaan wiciisa weyne ugu soo arooray alkadib cala rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam oon dee alkadib caleyhi inaanu la mid ahayn kadibka calaa gayrihi intaas baan la socone isagu wuxuu ku gaabsaday inta dambe faman kadaba calaya mutacamidan ama man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar taas buu isagu waxa weeye kuba gaabsaday xadiiskuna waa riwaayadii hore markaa mugiirown baab nahyi can ilxadiisi bikuli ma samic wuxuu u baabaysan yahay bal intaan halkaa gaadin hadal yaroo fiican oo nawowka soo noqonlayo culimada oo sharaxa inoogu sugan ayaa wuxuu leeyahay dee kol haddii xadiiska mawduuca ma loo malaynayo inuu mawduuc yahay riwaayadiisuba aanay banaaneen culimadu waxay yidhaaheen ruuxu hadduu doonayo xadiis inuu wariyo ama uu sheego waxa weeye horta waa inuu eego bal xadiiskan uu ufiirsado hadduu xadiiskaasi xadiisan saxiixa yahay ama xadiis xasana yahay ha jasmiyo naqlintiisa iyo sida uu rasuulka uga warinayo ha yidhaaho qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam kada ama facalah oo ama siqa adigu jasmiye ha gooyo uno si uu u caddeeyo inuu arrintani wax ka sugan rasuulka ay tahay laakiin xadiisku hadduu daciif yahay hadduu sanadkiisa ku soo noqlinayo dee sanadkiisii baa lagu soo noqlinaya iyada taasi waa sanadkiisuu raacayaa aanu sanadkiisana kuma soo noqlinayn ha yidhaaho iyaanu odhanin qaala iyo facalo iyo kaas iyaanu odhanin siiqa go-ani ha yidhaaho ruwiya canhu ama jaa canhu kada yurwa can nabiy yudkaru can nabiy ama balagana can nabiyi sala allahu alayh wasalam siiqadaa siiqatu tamriiska ha kala soco walow dee arrintani ay tahay arrin fuqahada badankoodu aanay kuma socon ay bal in badan oo muxadisiinta kamid ee kolkol aanay kuma socona xadiiskii daciifkaan oo insaadkoodkii sooba naqlin ay iska jasmiyaan haddana dee sa waxa weeye ay culimadu yidhaaheen ay tahay ruuxu inuu baraarugaa taa weeye in badanna uu kula xisaabtamaa saaxib almuhadab nawowi sharxu muhadab hadduu xadiis daciifo dee siiqata jasmi kusoo naqliyo waa kula xisaabtamaayo ma habbooneyn buu yidhaha inuu siiqadan yidhaaho ee waxay ahayd inuu siiqata tamriid xadiiska uu kula soo naqliyo taas bal oo isagu aad buu u ilaaliyaa balo fuqaadii ka horreysay kalle xataa raafici muxadisa ahaa iyo waana xadiiska aqoon ugamu aqoon yarin imaam nawowi raafici haddana aanu kolley taa isba ilaalin oo ay in badan fuqahadu aanay ilaalin waa arrin ay tahay inaan bal inagu baraarugno marka ama khudbo ay tahay ama wax kalaba iyo wacdi ama sheegid ee rasuulka ilaahay xadiis aad kaba soo naqlinayso xadiiskii haddii aad og tahay inuu saxiix ama xasan yahay ixtijaaj gelayo iska jasmiyo qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam kadaa dheh laakiin haddii xadiiskii aad ka ogtahay daciif inuu yahay ama aad kala shakisanto oon garanahayn waxaa roon siiqata tamriib siiqadaa tamriibka ee yurwa cani nabiy iyo balaqnaa canhu iyo intaa aad idhaahid ayaa aad iyo aada u mudan baabunahyi can ilxadiisi bikulli ma samic wuxuu u baabaysan yahay nahyintii layskaba nahyeeyey can ilxadiisi xadiis uu shaksigu uu ku waramo ama uu sheego inuu ku waramo bikulli ma samica wax alla wixii uu maqlayba oo ruuxu wixii uu isagu maqlay dhammaantii isagoo dee hubin waxan sixadiisa iyo sixa la-aantiisa runtiisa iyo beentiisa oo aanay u kala soocnayn wax kastuu maqlaba inuu sheego uu dad gaadsiyu sii gudbiye bal nahintii layskaba nahiyu baabkiisii yahay وxadثna cubaydاللhi بن mعاad الcnbry qal xadثna abي mعاad بن mعاad وxadثna محamed بن المsنى qala xadثna cabdالرحمن بن مhdiyi qala waxay dhaheen qaalaadu waxay u laamaysaa waa xadثna abidii hore waa mعاad بن mعاad iyo cabdالرحمن بن mhdi waayo cubaydالlahina wuxuu ka wariyey abihi mعاad محamed بن msنana wuxuu ka wariyey imaamkii shahirka ee cabdالرحمن بن mhdi labadoodaa waxay ka wada wariyeen xadiiska sucbay ka wada wariyeen markaa qaalaadani waa waxa weeyaan waa cabduraxmaan ibni mahdi iyo mucaad ibni mucaad alcambari labadaa weeye waxay labadaasi yidhaaheen xadahanaa sucbatu can khubayb ibni cabdiraxmaan can xafs ibni caasimin can abi hurayrata khubayb ibni cabdiraxmaan ibni khubayb ibni yasaaf waa nin ansaara oo taabiciyo weeye xafs ibni caasimna isaguna waa xafs ibni caasim ibni cumar ibn alkhadaab weeye oo isagu waa alu cumar isaguna waa nin siqoo taabiciintii dhaxaa labadooduba waa taabiciin can abi hurayrata se baa imika ii taalla kollay nusqooyinkan arkayna waa sida wada taalla inta dee aan arkay sida taallay weeye waxaana iyada jira xadiidkan waxaa dee saarixuna aada buu u caddaynaya qorooyinkii kale iyaguna matni ahaan san u baaba taallay walow kitaabka qurdubi uu dee isagu asaaniidda inta badan uu xadfan yahay kitaabka qaadiciyaadii kumaalla marka hore matni ahaan san un baa taale laakiin markaynu eegno dariiqan imaka aan hayno ee maanta socdo xadiidka uu kuba warinayo waa xadiidku dariiqan mursal buu ku yahay oo abi hurayra malaa riwaayo keliyo qolooyinkan maqaaribadu ay ishaaraan oo nin marka abilcabaas iraazi la idhaah oonan garanayn on filayo ruwaadda kitaabka soo naqlisay un khaasatan dhinacooda inuu kaba mid yahay ninkaas bay tilmaamaan riwaayadiisa inay dhacday isagoo xadiidku mawsuule imaka dariiqan iyada aan hayno dariiqan aan hayno waxa weeye waxay ahayd oo waa dariiqan imaka uu muslim kuba wariyey imaka labadan dariiqa isu tegey waa xadiidku inuu mursal yahay oo xabs ibnu caasim uu xadiidka mursal ahaan kusoo noqlinayo abi hurayra meesha aanu jirin riwaayada dambe sanadka labaad ee noo soo socda ayaa ah ka musnad ahaan laguba wariyey xadiidka abi daa-uudna san oo kale u musnad iyo mawsuulba uu kuba wariyey bal isagu dee matniga meel musnad iyo mursal ahaanba ee matniga ayuu ku sheegaa sheekhyada qaarkood inaanay iyagu abi hurayre sheegine ciddisha si isagu matni ahaanta ku caddeeya kitaab aladab waa kitaabka qaybihiisa ugu dambeeya ayuu markaa kusoo arooriya xadiidkan bal marka halkan waa mursalo waxaa daahirku ama dee uu yahay walowsan dee mutunti ay noogu sugantay in la yidhaha can xafs ibni caasimin qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam kafaa bilmari kadiban kafaa waxaa ku filan bilmari shaksiga bacdu imaka waa zaa'id oo waana mafcuulkii bay gashay falow kafaa inteeda badan sidii lagu yaqaanay faacilka ay ba'dan zaa'idadii ay gelaysay faacilka wuxuu noqonayaa in yuxadisada oo kafaa waxaa ku filan bilmari shaksiga kadiban been ahaan xag beeneed ugu filan an yuxadisa waa taxdiisuhu warramitaankiisa bikulli maa samica waxa la wixii uu maqlay uu kuma warramayo kafaa bilahi shahiidan ee bacdu zaa'id aheed oo allahna markaa faacilkunbaabay ahayd halkan sida imika an yuxadisa baa faacilkii ah bilmar'ina ba'du zaa'ida ayay noqon oo dee waxa weeyaan waa maxalkii mafcuulka ama waa mafcuul bihi un markaa shaksiga waxaa ku filan kadiban xag beeneed oo inuu nin been sheega oo beenaala ayay ugu filan an yuxadisa inuu waramo bikulli maa samica wax kastuu maqlay oo waxa weeye ruuxu dee markan runna uu maqlayaa beenna uu maqlayaa labadiiba uu maqlayaa haddii uu markaa dee uu kala hubsado wixii runtaana uu sheego wixii beenta ahaa ama uu ka sakisnaano uu kaba aamuso ruuxaasi been uu ka nabadgeliyaa been kuma dhacayo laakiin hadduu wixii uu maqlayba isagoo wax runa iyo wax beenaba maqlayo isaguna sheego uun iyada dee been buu ku dhici lagana naqlin oo isagii loo tiirin doonaa loo nisbayn doonaa marka hadduu beenta kaleba iska ilaaliyo oo arrintiisu ay tahay un inuu wixii uu maqlayba isdhaafiyo uun marka dee intaasaaba inuu ruux been sheega yahay beentii yaanu uga camdin oo isagii yaanu uga qasinbe laakiin dee inuu waxan iskaba hubsaday ahayde taas baa ugu filan oo imaka halkan aan haynana axaadiistii rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi dee iyadiina iyadoo axaadiistii ay dee maraatibteedii ay kala duwan tahay waxyaalo badanna kutubtii ay dhaceen oo kuwa daciifa iyo bal kuwa aan asal lahayn oo rasuulki ilaahay loo tiiriyo kutubu tafsiir iyo kutubu lfiq iyo kutubu lwacdi iyo raqaa'iq iyo juud iyo wax kastaba dhacay bal masalan dee shuraaxda axaadiista laga yaabo barhkood hiya kutubta inay dhacaan oo markaa taas oo kale oo dee kutubtii bal kaba soo qaado ibn abi jamra mukhtasar ibn abi jamra oo muqadimadiisa iyo khudbada hore oo kale xadiidka ah dee in masalan ruux in yaroo wax uu tilmaamay la yimi inuu intaasoo nebi ka fadli badnaanayo kale waa mawduuc aan asal lahayn asal ahaan waana kitaab xadiis bilowgii wuxuu dhacay sidaa waxyaalaha xawaashida iyo shuraaxda dhace oo kale bal haddaba iyaday waxaasi jirto haddii aanu iska hubsan oonu kala hubsan oo dee wixii uu ogaaday rasuulku inuu yidhi ama dee bal markaa taas adigu aanu qaadan wixii kalena aanu ka tegin wuxuu hadda u noqlinaya waxaan mawduuca ama aan asal lahayn ama aada u daciifa ayuu rasuulka ilaahay kaba soo naqlin faafina oo dee darar kaa weyne uu kaba dhalanaya bal haddaba ruuxa waa taxdiir laysaga dhigaya marka inuu ruuxu wixii u maqlayba uu gudbiyo hadday wararkan caadiga a tahay waasan oo dadku wax badan bay sheegaan oo wararka la sheegayo in badani been bay noqotaa hadduu sii gudbiyo ruuxna dee isagiiba beentii ka qayb qaadanayo faafinayo beentii kuba dhacaya waa tan aan arkaynana axaadiis iyo waxyaalaha waxaa jira kutubtii aan dee kala soocnayn bal markaa dee ruwaadiniin laysaga digaya taasoo inuu ruuxu waxi iskaba hubsado wuxuu hubo uu sheego kafaa bilmari kadiban muslimkiisu uu ku wariyo tan weeye abi daawud xadiisku waa la wadaagsaday sanadkana sa shucbo oo kalena waa la wadaagsaday bal aad moodo inuu socdo maanta isagu isagaa uga dhowaa duruqdiisa qaarkood oo dariiqna san muslim intan buu u jiray dariiqna sheekh keliya udhexeeyabaa duruqda waadi daawud xadiiska uu kuba soo noqliyo isagaa uga caalisan laakiin riwaayadiisu maxay ahayd kafaa bilmari isman laftigaa ismi markaa ismi riwaayada muslim asal ahaan maaha muslim riwaayadiisu kadiban weeye ee abi daud iyo qolooyin kalea riwaayadoodu ay tahay isman marka ismigaasna walow ruuxu beentii aanu u qastin eenu taqsiir xaggiisa jirin dee dembi aan looga qorahayn oo kii naasiga ahaa iyo kii jaahilka ah iyo ama mukdigii haddana wixii hadduu badsado ee uu markaa tasaahul badan baa jirayo imika waa waxa weeyaan ismigi dee beentuna waxa ka laasimo is ismi oo saas baa looga cabiray ismi oo imika waa isla macnuun labada riwaayo ruuxa been ahaan waxa ugu filan inuu wax kastaba sheego ama dembi ahaan dee dembiguna wuxuu ka dhalanaya waa beentii oo markaa waxa laga cabiray un laazimkii kadibkaa lagaba cabiray waana riwaayada abi daud kafaa bilmari isman an yuxadisa bikuli ma samic waxadasana abubakr bn abi shaybata qala xadasana caliy bnu xafsin qala xadasana shucbatu can xubayb bni cabdiraxman can xafs bni caasimin can abi hurayrata can inabiyi sala allahu alayhi wasalam bimili dalika waa xadiiskii markaan sheegayna sanadkii labaad waxaanan aragnaa dee shucba waa halkii laakiin waxaa kala duwanun shucba cidda ka warisay markii hore waxaan soo aragnay cabdiraxmaan ibnu mahdi waa ka wariyey mucaad ibnu mucaadna uu kaba wariyey halkana nin cali ibnu xabsi lahaa ayaa kaba warinaya markaa ruwaadda intooda badanna mursalnimaday ku wariyeen matnigaha inooba taalla musnadide cali ibnu xabsi ninkan la idhaho nin siqa ah ayaa isaguna xadiiska wariyey oo shucbo kaba warinaya isagaana wariyey oo ku wariyey mawsuulnimada ama in abi hureyre la magacaabo waxaana ay markaas leeyihiin waa ziyaadku siqo arrintana kolley munaafiye maaha oo markaas waxa weeye un kolley walow kala misjaba jiray bal markaa ikhtilaafkaasi jira irsaal iyo markaa itisaal imika halkan siuu naweyne uu leeyahay alfuqaha wa asxaabu lusul wajamacatu min ahli ilxadiid waxay leeyihiin un deetani waa siyaadada siqada ayaa halkan maqbuula oo walow dadkii badnaa maanta irsaalka ay u badan yihin mursalnimadoo laga badan yahay ninkan wadahdeetaas laakiin muxadisiinta intooda badan kolley xaaladooda ay umuurahan u isticmaalaan waa tarjiix oo kol laba tiriay raajix yeelaan kolle irsaalka kolba xagga isleeyihin tarjiixu jiro ee qaacido markaa markaa mudbarida kolley mutaqadimiintu ma lahaa bal qolooyinkan dee dambe ee in badan qowlka usuuliyiinta iyo fuqahada raajix yeela un mooye bal markaa adigu xadiidka waa xadiidkaasoo sanadkan baa ka mawsuulka kaa horena inkastaba abi hureyra hay noogula sugnaadeen ma aha abi hureyra halkaa kuma sugna waxadasanaa yaxya bnu yaxya qaala akbaranaa hushaymu can sulaymaan ataymiyi can abi cusmaan annahdiyi qaala qaala cumar bnu lkhadaab yaxya bnu yaxya ibnu bakri tamimi waa nin imaama oo aymadii adigu bal asbac taabiciinta dadkii laba kulmay ahaa oo aad iyo aadna u mudnaa xag cilmi iyo xag cibaado ninkan uu ka warinaya husein ibnu bashiir baa laydhaha kalle waa imaam siqa xifsigiisa iyo itqaankiisa aad iyo aad ugu badnaa ee laakiin u irsaal badan yahay bay yidhaahaano macnaa dad aad u badan oo kutubta taraajimtuna ay magacyadooda intooda badan ay soo dhigtaan oonu soo gaadhin ayuu wax ka wariyaa marka qolooyinkaa la magacaabay oo dhan riwaayada wax ka wariyaa munqatic bay noqon dee tadliisna waabay u nisbeeyaan meel walow inta badan irsaalka uu yahay waxa ugu badan tadliiska kaas kalau kaba badsaday irsaalkaasoo dad aanu la kulmin uu wax kaba wariyo imaam naweyne raximah llahu tacaala halkan husein markuu yar taabanayey waayo aad buu u yar taataasaa meelahan wuxuu idhaha ittafaqa ahlu casri faman bacdahum calaa jalaalatihi wa kasrati xifdi wa itqaani wa siyaanatihi laakin mudallis buu ahaa marka halkanna wuxuu yidhi bu yihi can sulaymaan oo xadasanaa muu odran waxaana ay tahay bu yihi ninka mudaliskaa cantiis lama xujaysto in dariiq kale ay kaba sugnaato in waxa weeyaan wariye mooye horta halka xadiidka inoo soo naqlinayaa ma jirto waa qowl cumar ibn khadaab hadiyo goorna waxyaalaha ama mutaabacaadka ama shawaahidda ah ama markay aathaar tahay xataa sheekhayn aad iyo aad matan iskuma adkeeyaan oo kolka kol haddii dee markay mutaabaca iyo shaahid ay tahay layska ogoliyo nin daciifa xataa shaahid uu noqon karo kii mudaliskaana waa layska sii daaya aad uma cinaayoodaan waa arrintani waxay khusaynun axaadiista ixtijaaj ahaan loo warinayo ayay khusaynaysaa laakiin marka hadal buu yidhi oo wuxuu yidhi waanu soo horreysiiyey kutubusalaxna kolle waa sida kuba aragteen wixii bukhaariyo muslim dhacay ee nin mudallisa cancanadii ih waxay ku xambaaran tahay inay meel kale iyaga agtooda iyaynaan inagu arkinbe samaac uu ninkan ninkan ka maqla ay uga sugnaatay oo iskaa kuba wariyeen waana dee kolley labadan kitaab bay taa kuba khaas yeeleen waana sida dee kutubulmusalaxan kuma aragno laakiin aimada qaarkood arrinkaasi umuu cunamin oo sida dee ibnu daqiiq laciid iyo wuxuu isagu yidhaahaa dee in laydhaaho un kitaab kasta kan lagu caabiyeelo mid kol hadduu siqo yahay iyo in matala dee adigu labada dhinac jeesun laysu raaco un mooyaane hadalkan iyo wuxuu ku leeyahay dee iska yar taxakum bay noqon oo kale waayo waxaa jirtaa suu dee surjibo uu mizi weydiiyey axaadiis badan oo saxiixayn kuma sugan oo dee dariiqaas mooye markaa dariiq kalena aan loo helin cantaas mudaliskuna ay kuma sugan tahay oo kale ay kuma sugan tahay ayaa jirta marka ay kala cabirayna mizdi waa taxsiinan lidani bishaykhaynun ee laakiin dariiq kale maba hayno aimada qaarkoodna axaadiisa naftooda ay ku cilayaan tadriiska ee laakiin kollay mid baa jiro oo walow hadalkani kaas uu yahay takhaasatan mutaakhiriinta agtooda caamka ku ah mutaqadimiintii kollay agtooda ninka adigu mudaliska cantiisu may ahayn un kollay ishkaal weyn iyaga kumay hayne xadiiskay ogaadeen inuu tadliisiyeyna way ka tegayeen kay ogyihin inaanu tadliisinu ninkan laba kulmay oo uu markaa kaba maqlayna canba haba isticmaale way qaadanayeen oo markaa kolkolba iyadoo canti ama taxdiiskii jira ay cileeyaan kolle iyadoo canti jirtay ayay iskaba daayaanoo bal markaa waxa ay tahay uun laakiin xunbaa kala qaad le marka leega saxiixayn xadiiska hadduu xadiis ixtisaajka loo soo qaatay waa xadiis u baahan in la hubsado laakiin hadduu xadiisku axaadiista ay shawaahidda ula yimaadaan uu yahay ama aahaar san oo kale lasoo naqlinayo uu yahay iyada bal marka cayn ama ninkan mudaliskii tadliiskiisu intuu aad u kooban yahay waxa uu naadirba yahay tadliiskiisu ama uu sheekyo gaara uu ka tadliisiye inta kale aanu ka tadliisin sida rag badan sida sufyaan thawriga ay kuwa sifeeyaan umuuraha caynkaasi kolley way sahlan tahay oo waxba umana baahnin hadalkaas waana dee tadliiskoodaasi iska maqbuul buu noqonaya marka dadka caynkaasa ama suurooyinka caynkaasa bala arkaa mar kalena in dib ugu yar laabano marka hushayn can sulayman atamiya can abi cusmaan ibn hadiy waa nin mukhadramiintii kaba mid ah rasuulka si aan laba kulmin waktigiisiina soo gaadhay qaala wuxuu ninka abi cusmaan qaala cumar bn khadaab baa wuxuu yihi radia allahu canhu bixasbi lmari shaksiga waxa kaga filan min alkadibi been an yuxadisa inuu ku waramo bikulli maa samic waa xadiiskiiba macnihiisiio ruuxa waxa been ahaan ugu filan oo inuu nin beenta aan ka dhowrsan yahay ugu filan isagoo wuxuu maqlaba iska sheega ee wixii runna waa maqlaya beenna waa maqlaya marka hadduu wax kastaba sheegana waxa uu dee beentiibu kuba dhacaya intaasba inuu yahay nin aan beenta iska ilaalin ugu filan taas buri waxadaanii abu aahiri axmed ibn camr bn cabdillaahi bn camr bn sarx qaala ahbarana ibnu wahdin qaala qaala lii malikun intan inoo soo socta asaar bay isaga badnaansa xadiis marfuuca inooguma sugnaa abu aahir ba wuxuu ka warinayaa magaciisuna waa inoo dhameeye ibn wahb kale waana nin imaamo cabdillahi ibn wahbi laydhaa asxaabtii maalik ka mida muwadana waa leeyahay maalik uu kaba soo naqliyey in la hayo kaa laakiin war uma hayo kutub kalena waa lahaa sawaadif badan ama dee mualafaad kalena uu lahaa waana nin caabid ahaa bal in yar baan yar taabanayaa qiso yar oo kutubu taraajim ku sugan oo dee bal aad iyo aad u muhima oo ninkan imaamka ninka rabaanaa kolley tarjamadiisu siyar aclam nubala mujaladka sagaalaad weeye ee kutubtii kale tarjamadiisa dhigtayna qisada way soo naqliyaane horta nin caabiduu haayo waktigiisiiba waxaydhahan wuxuu u qaybiyey saddex qayboodood qayb ribaadkuu soogi jiray meelihii xuduudda ahaa isagoo u diyaara haddii jihaad yimaado inuu jihaado qaybna cilmiguu masar ku nasin jiray reer masar buu ahaa qaybna xajkuu iman jiray oo ilaa dhowr iyo soddon goor buu soo xajay marka waxa imaamkan ayaa wuxu hi ina wahab waana atbaacu taabiciintii kuwoodii ugu dambeeyey ama kuwoodii dambeen ayaa wuxuu yidhi taraajimtiisa kuma sugan waxaan ku nadaray markastoon ruux xanto inaan maalin soomo bal arrinta waa sida cibaadadooda iyo camalkooda ahaa haddii aan xanibo iga dhacdo inaan maalin soomo tii baa dhintay buuda xankii baan ku dayn waayo waan xantaa waan soomaa dhib baa iga soo gaadhay xankiina waan ka tegi waayo markaasaa deeta waxaan ku nadaray bu ihi markastoon ruux xantaba inaan dirham sadaqaysto lacagti iyo xooliina wax la jecel yahay markaasaan ka sogsaday bu ihi xantii de waa lixibu daraahim waa lacagta soomkii naftii kumay dayin iftii kaba soo gaaraysay laakiin waa xoolo jacaylkii ayaa muxuu keenay inuu sheekhu kaba go-o dahay baa wuxuu ku tacliiqiyaa hadalkaas haakada wallahi kana alculamaa wa huwa samaratu lcilmi naafic buu kaba cabiraa culimadu sidaasay ahaayeen isagoo dhaaranaya cilmiga naaficana medhihiisaa taas oo cilmigu maaha dee wixii la maqlayo la ursanayay oo waxaa khasyo dhaliya oo kaa ilaahay kuu dhaweeya ee keena ee khasyo iyo inay ilaahay ugu dhawaato bal markaa wuxuu yihi waaso dee adduunyada loo jeceliya xoolaha loo jeceliya markay noqotay markuu ruuxan kaba inuu xoolihiisi wax ka bixiya dirham keliya khalaas naftiisa way ka go-antio xantiibuu sidii ku daayey waa taasoo waa bal bal waxaana dhacday si uu kuba dhintay kollay kutubtii uu lahaa waxaa kamida kitaabu ahwaal yowma alqiyaama kaga hadlayo waxaa la weydiistay bal in laga dhegaysto lagu dul akriyo isagaa ka cudur dhaafoo yidhi walow intaa cudur daaradkiyo dahabi aanu raacin ayuu yidhi waxa weeyaan ma iga daaya ma karayo waa isogaa waa laga dayn waayo markii lagu dul akriyey ayaa cabsi daraaddeed ayaa waxaa ku timi qashe iyo miir la-aan si u miir la-aabu ayaama markuu noolaa ayuu tii kuba dhintay oona waxa weeye arrintii waa qiyaamadii iyo ahwaashii qiyaamadii wixii lagu dul aqriyayey kitaabkana marka hore isagaa dejiyey ayaa markii dambe kashadii kamuu soo noqon si ayuu kuba dhintay waana ilma ibni wahb cabdullahi ibni wahb cabdullahi baa magaciisa la yidhaha qaala wuxu uhi haddaba ibni wahb qaala lii maalikun maalik baa wuxuu igu yidhi iclam waxaad ogaataa annahu saniya laysa ma ahaanin yaslamu mid nabad gelayo rajulunin xadasa ku waramay bikulli maa samica wax alla wixii uu maqlay oo beentama nabad gelayo nin wax alla wixii uu maqlay ba iska sheegay axaadiistiina waaba kuwii ay lahaayeen bade idaa kasabta faqamish wa idaa xadasa fafatisho markaa hore wax kastay ururin jireen cid kastay kaba warin jireen dad aan riwaayada u heleen bay wax ka qaadan jireen si ay xataa awqaada qaarkeed ay u ogaadaan xadiidka ninkii warinayay oo ninkaas loogu dagin oo nin kale ama uuba sheegan marka dambe iska baad bay heleen lakin hadduu wixii uu maqlaba ku waramo been buu ku dhacayaa been kama nabadgelaya ayuu yihi walaa yakunu mana noqonayabaa imaamaali kalaamkii weeye imaaman nin lagu daydo imaam abadan weligiiba ninkaa wuxuu maqlayba waxba aan kala soocay ee wuxuu maqlayba iska sii daynaya wuxuu maqlaba iska sheegaya ee nin lagu daydo wax laga qaato dadka qudwo u noqdo lagu kalsoonaado cilmigiisa ma noqonayo walxaal wahuwa yuxadisu bikulli maa samac isagoo xaalkiisu yahay inuu wixii uu maqlayba ku waramayo ninkaasi imaamo noqonayo lagu daydo oo lagu kalsoonaado oo cilmi laga qaato isagoo xaalkiisu kaayaan xadaثna mحamed بن المsنى qala xadaثna cabdالرaحman qala cabdالرaحmaanka nin kolley waa dee imika waa cabdiraحmaan بn mahdi ninkii marka dhaweyd aan soo haynay maanta aban tarjamadiiso kolley waa dee imaamtii waktigiisiiba ama dabaqadiisiiba tagiya yaxya alqabaani cabdiraحmaan بn mahdi ayaa muxuu yihi qala xadaثna sufyaan waa ti aan shalayna soo sheegnay cabdالرaحmaan بn mahdi hadduu sufyaan iطlaaqo waa sufyaan athawri kolleyna bal qaacidadaas iyo wax kaloo raacsan waxaad kaga heli kartaan siyar aclam nubala safaxadka ugu dambeeye mujaladka toddobaad tarjamada xamed ibnu zayd markuu dabada xamaad kala saarayo ayuu istidraad ahaan dabada sufyaanna u sheegaa markaas dahabiye waa eegan kartaan kole wax mufiid ah meelaha ugu dambeeye wey waayo tarjama kama dambaysa can abi isxaaq abi isxaaq asabici camr bni cabdillaah can abi laxwas waa nin taabiciyo cawf ibni maalik la yidhaah can cabdillaahi qaala wuxuu yihi cabdillaahi waayna mascuudin bixasbi lmari shaksi waxa ku filan min alkadibi been kaga filan an yuxadisa inuu ku waramo bikulli maa samica wax alla wixii uu maqlayba inuu sheego waa hadaladii markaa kolle xadiiskii rasuulka kafaa bilmari kadiban an yuxadisa bikulli maa samic ayaa waasala cabdullaahi ibni mascuud iyo cumar ibn khadaab iyo iyo dee ragga aimada aha ee ahlcilmiga ay kaba dambeeyey aqwaadtoo dhan taasumbaa waasala waxadaثna moxamed ibn musanى qaala samictu waxaan maqlay bu ihi cabdالraحmaan ibna mahdiyin yaqulu xaal uu ku qowlayo laa yakuunu rajulu ninku ma noqonayo imaaman imaam yuqtadaa bihi lagu daydo oo ruux lagu kalsoonaado oo cilmigiisa la qaato dadka ay diin ahaan kaga daydaan ma noqonayo xataa yumsika ilaa uu ka afhaysto oo uu ka joogsado can bacdi maa samica wixii uu maqlay oo cilmigii uu maqlay dee wax kastaad maqlaysaa shaygii qariibka shaadkii axaadiistii munkarka ideen salay soo marroo kale waxyaalahasaa jiraan ilaa waxaa wax kamida oo dee waa wixii aan la hubin ka joogsado ninkaasi imaam lagu daydo ma noqonayo nin wuxuu doon wuxuu maqlayba sheegaya aan waxba kala sooc ahayn marka xaq iyo baatil iyo run iyo been aanay u kala soocnayn imaam lagu daydo diin lagaga daydo ma noqonayo waxadaثna yaxya bn yaxya qaala akhbarana cumar bn caliyin ibni muqadamin can sufyaan bni xusaynin sufyaan ibni xusayn koley halkan aan ku aragnaa kitaabkana muqadimadu kaga sugaya meel kale kagama sugna oo muslim muqadimadu wax kaga wariya lakin kitaabka marka la guda galo sufyaan ibni xusayn kuma sugna waana nin iqa ah laakiin oo markaa dee biitifaaqin see zuhri markuu wax ka warinayo uu daciif yahay oo zuhri hadduu wax ka warinayo waa nin daciifa sida kale laakiin waa nin iqa sheekhadiisa kale o dhan iqa ayuu u yahay sidaa daraaddeed haddii la arko sufyaan ibnu xusein can zuhriyi sardiga bukhaariyata muslim iyo ma noqonayo waayo waxba kagamay warin bal muqadimadun baa muslim kagaba wariyey waxa weeye wuxuu la kulmay un mawsimka ama xaj buu kula kulmay wakti yar bay ahayd saxiifadiisii axaadiistii uu ku qortayna hadaag umuu sugin oo waxaa lagu arkay awhaam iyo qalad badan oo uu ku khilaafayo dadkii zuhri la joogay axaadiista siay ku wariyeen waa si uu tii inoogu soo sheegay ee zuhri iyo markuu soo inoo soo misaarinaya hishaam oo markaa zuhri markay noqoto daciif buu ku yahay haddii ay dhacdo markaa xadiiskii sidaa ku warinaya xadiiskaasi ma sugnaanayo ee laakiin sidoo kale waa nin siqa ah oo xujja biitifaaqin ila fi hayr ila fi zuhriy qaala wuxuu yihi markaa sufyaan sa'alanii waxay weydiiyey iyaas ibnu mucaawiyata faqaala wuxuu yidhi inii anugu araaka waxaan ku arkaa qad talifta adigoo ku maman ama aada u jecel oo isku hawlayo ku shuqloon oo ku maman bicilmi lqur'aani qur'aanka cilmigiisa ee faqra aqri calaya korkayga suuratan bal suurad qur'aanka ka mida igu dul aqri wa fasir fasir suuraddaasna xataa andura waa deedna caalimo isay ka daaweyno u ahaa xataa andura inaan eego fiimaa calimta bal waxaad baratay si aan u hubsadoon u eego aqoontaada iyo taas qaala wuxuu yihi sufyaan baa odhanaya fafacaltu waan falay faqaala lii wuxuu yihi ixfad calaya bal iga xif ixfad xifdi calaya korkay wadacnaa waxaad iga xafidbaa wey ood aniga iga qaadataad iga naqlisaad iga xafidbaa ma aqulu laka waxaan kuu sheegayo hadal naseexaan ku odhanaya taa iga xafid iyaaka waxaad iska ilaalisaa washanaacata shanaacada shanaaca waa alqobs ee markaa waa ujeedadu waa waxa xun ee ama la inkiree fi lxadiisi xadiiska ku sugan waxaanad hubin ood sheegto axaadiis munkara ama shaadood naqliso taa iska ilaali oo shanaacadu taas weeye alqobs weeyo imaka shanic markaa shanictu cala arajul ama ina shamactu cala arajul waa dakartuu biqabiixin xumaan baan kuba sheegay ee shanica shaycuna bimacnaa qabuxa weeyaan oo ujeedadu waa waxyaalaha munkarkee xun inaad welisee xadiiskaa iska ilaali fa inahu shaniya qalamaa waxaa yar xamalahaa shanaacada waa umuuraha munkarka ee foosha xun ee isagiina lagu samaynayo inuu xambaaro axadun ruux ilaa oo uu xambaare dallatii nafsi horta uu duloobaayo dee markuu wax kastaba sheego ee hadhow dadka ay waxyaalo been oo badan intay xaggoodii kala soo gaadho warkiisii layska diido ee lagaba shakiya ama lagu kalsoonaan waayo ruuxaan lagu kalsoonayni ruux daliiluu noqonaya wakadabati wakudiba fii xadiisi xadiiskiisana waa lagu beeniyaayo dee marka waxyaalaha taa aan uga qastin ee laakiin aan la hubin uu sheegee la ogaado beentan xaggiisana inuu naqliyey waxay noqonaysaa in dadka ay been isagii la beeniyo laydha waaba beenaale ee iska ilaali taas weeye wallahu subxana wa tacala aclam